galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington
waa galab arbaco ah bisha februaayana waa siddeed sannadka laba kun toddoba iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida doorashada madaxweynaha soomaaliya oo haatan si toosa uga socoto howlka lagu qabanayo ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xabad markuu ka soo bixiyo wuxuu u dhiibayaa guddoomiyaha doorashooyinka oo ka baaraya haddii wax calaamad ku yaalla ama haddii wax kale ay ku samaysan tahay markuu saa u hubiyo waxaa loo dhiibayaa inanka xildhibaanka kale oo sheegaya cidda yeelatay markii intaa la sheego waxaa la tusayaa dhammaan inta meesha fadhida kow iyo labaatanka qof ayaa la tusayaa in warqaddaasi sax ay tahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan aragtida qaar ka mida dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyin kala duwan oo soomaaliya iyo caalamkaba ah oo ku aadan doorashada maanta dhacaysa soomaaliga waxa ay tahay inuu ka soo baxo qof cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo isbeddel dhab ah iyo nabad ka shaqeeya anugu reer ma raacayna cidna ma raacayno waxaan raacaynaa soomaalinimada ninkii ku adag ayaannu taageeraynaa oon la jiraa inuu dalka xukunkiisa qabto oo si fiican noogu soo celiyo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno iyo falanqaynno la xidhiira doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ee maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida magaalada muqdisho waxaa haatan lasoo gebagabeeyey tirinta codadka doorashada wareegga koowaad ee madaxtinimada soomaaliya oo ay xubnood oo ka mida ka mudane ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay ku dooranayaan madaxweyne kulankan madaxweynaha ayaa doorashadan ayaa waxaa iyadu furay ugu horeyntii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaana ku xigay oo hadal wacdi ah u jeediyey mudanayaasha wax dooranaya ee musharaxiinta iyagu doorashadaasi ka qaybgelayaba guddoomiyaha dalada culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad sheekh bashiir ayaa wuxuu ugu degay mudanayaasha laaluush qaadasha iyo sidoo kale inay codadkooda iibsadaan ama ay fulin waayaan mas-uuliyaddii ay ku dhaarteen koob iyo labaatan musharax ayaa u taagan doorashadan waxaana ku jira madaxweynaha difaacanaya xilka xasan sheekh maxamuud madaxweynihii isaga kasii horeeyey shariif sheekh axmed iyo sidoo kale labadoodii ra-iisul wasaare ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa ka hor doorashada maanta tanaasule oo tartanka ka haray zakariya xaaji maxamuud cabdi doorashadan ayaa ka dhacaysa hool ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuna dhow qaybta garoonkii ciidamada cirka ee soomaaliya ee afisyono sidoo kale xaruntan ay doorashadu ka dhacaysa ayaa waxaa ku sugan korjoogayaal caalami ah iyo wariyaal wariyaasha tabinta doorashadan ayaa fursad loo siinayaa mararka qaarkood inay isticmaali karaan taleefanadooda gacanta malaayiin soomaali ah oo dunida dacaladeeda jooga iyo kuwa gudaha soomaaliyabana waxa ay kala socdaan doorashadan shaashadaha telefishinada maxaliga iyo kuwa caalamiga qaar ka mida warbaahinta ayaa tabin toosa oo baraha internetka ah ee bulshadana sameynaya doorashadan ayaa dhacaysa xilli guud ahaan ammaanka magaalada muqdisho iyo wadooyinkai goobaha ganacsiga iyo iskuuladaba aad loo adkeeya amnigooda oo ay xiran yihiin inta badan
dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee doorashada socotana goordhow ayaad idaacadaheenna ku maqli doontaan wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa sheegaya in lix qof ay ku dhimatay dabley hubaysan oo weerar ku qaaday aroornimadii hore ee saaka hoteel lagu magacaabo international village oo boosaaso kaga yaala dhanka waqooyi weerarkan oo dhacay xilligii salaada subax laga soo baxayey ayaa waxaa ku dhintay lix ruux sidaa ay wararku sheegayaanna lixdan ruux ayaa isugu jira ilaaladii hoteelka iyo weliba debleydii weerar ka soo qaaday sida ay saraakiil iyo dad goobjoogayaala sheegeen ilaaladaha ayaa la sheegay inay isugeyn ka dhinteen afar ruux halka debleyda weerarka soo qaadayna ay laba uga dhinteen weerarkaasi dhanka tirada dhaawaca ayaan ilaa iyo hadda la xaqiijin warka weerarkan oo dhammaystiran waxaad dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda
maxkamad federaal ayaa la filaya inay racfaan soo saarto asbuucan kaasoo looga soo jawaabayo codsigii dowladda ee ahayd inay difaacaan wareegtadii madaxweyne donald trump ee xanibaada lagu saaray inay soo geli karaan waddankan toddoba dal oo muslim ah dadkooda maxkamadda hoose oo racfaankan soo saartay sharciga ka hor istaagaya isbuucii hore wareegtadii madaxweyne donald trump ee sagaashan cisho islamarkaasina lagu xanibay in dalkan ay soo galaan dadka toddoba wadan oo muslim ay yihiin badi dadkooda ayaa la filayaa inay meel marto haatan oo la joogo saddex xaakim ayaa sagaalka bishan kaga arinsanaya racfaan ay ku difaacayaan arrinkani haddii wareegtadaasi ay sii ahaanayso sidaasiyo haddii la laalayo si kastoo ay haatabase waxaa la filayaa in keeskan uu u gudbi doono maxkamadda sare ee dalkan maraykanka
waxaa goordhow soo gabagabowday tirinta codadka wareegga koowaad ee doorashada baarlamanka sida uu sharcigu qabo afarta musharax ee ugu codadka bata ayaa u gudbaya wareegga labaad sida muuqata waxaa u soo gudbay wareegga labaad inkastoo aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada madaxweyne xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed maxamed cabdilaahi farmaajo iyo cumar cabdirashiid cali sharmaarke sidii aad warkaba ku maqlayseen magaalada muqdisho waxaa haatan toos uga socota doorashada madaxweynaha soomaaliya oo saddex boqol sideed iyo labaatan xubnood oo ka mid ah saddex boqol sagaal iyo labaatanka mudane ee labada aqal ee baarlamanku ay dooranayaan madaxweyne doorashada ayaa ka socota hool ku dhex yaala garoonka diyuuradaha ee muqdisho kuna dhow garoonkii ciidamada cirka soomaaliya ee afisyooni xarunta ay doorashadu ka socoto ayaa waxaa ku sugan korjoogayaal caalami ah iyo weliba wariyayaal aan ku horumarno guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari oo furay doorashada oo sharaxaya sida ay codayntu u dhacayso
xildhibaanada waxaan ugu yeeri doonnaa toban toban oo issoo dabagelaya oo codayntaan ugu yeeri doonnaa waxay soo marayaan guddiga doorashooyinka halka fadhiya waxay ka qaadanayaan warqadda warqadda codaynta warqadda codaynta oo shaabadaysan shaabad ka fuusho dusha gadaal ay ka saaran tahay mudane waxaa kaloon idin sheegaa si casharadii aan ka badanay aan ka barnay laba kun iyo labayo toban si aan loo dhihin warqad baa dibadda u baxday guddoonka wuxuu soo sameeyey shaabad kale oo xali un la sameeyey oo annaka keliya aan ogayn marka warqad walba laba shaabadood baa lagu dhufanaya wareeg walbana wareeg walbana warqadda waxa ay noqonaysaa mid midab leh midabkana ma la sheegaayo ilaa iyo marka oo wareegga la galayo annakaana sheegayno guddoon ahaan hortiinana lagu daabacayaa marka wax bannaanka laga keenaya ama qarsoodi ah ma jirayo marka warqaddaasi lagu codaynaayo min fadlakum hubiya in laba shaabadood aad ku aadatay haddaan ka weyno warqaddaasi bannaankaay u baxaysa ama calaamad ku taallo la arko waa waa naga haraysa waa kow sida qodobka siddeetan iyo sagaalaad ee dastuurka uu qabo saddex wareeg bay suurtagal tahay laakiin waxaa wareegga koowaad ku guulaysan kara haddiiba qofkii hela ama musharaxii hela laba boqol iyo sagaal iyo toban cod hela wareegga koowaad buu ku guulaysanayaa haddii oo la waayo musharax heli waayo laba boqol iyo sagaal iyo toban waxaan u gudbaynaa wareegga labaad wareegga labaad waxaa u gudbaya afartii musharax oo uga cod badan ayaa u gudbaysa afar keliyaa soo gudbaysa haddii ayna dhicin barbardhac qof sameeyey markaa shan ay noqon karaan haddii barbardhac oo soo baxo kan shanaad wuu gudbaya wareegga labaadna waxaa lagu guulaysanayaa laba boqol iyo sagaal iyo toban taasi waxaa weeyaan saddex meelood labo inuu codadka oo baarlamaanka ku kooban yahay nasiib wanaag maantana waa ku dhannahay hal xildhibaanoo xanuunsan keliya naga maqan inta kale waa joognaa saas daraaddeed wareegga labaad isagana sidoo kale waxaa lagu guulaysanayaa laba boqol iyo sagaal iyo toban cod haddii la waayo musharax heli waaya waxaa loo gudbayaa wareegga saddexaad wareegga saddexaad haddii barbardhac uusan jirin labada ugu cod badan ee labada musharax ugu cod badan baa u gudbaysa halkaas waxaa lagu kala guulaysanayaa haldheeri yani musharax ugu cod badan ayaa noqonaya madaxweynaha musharaxa loo doortay madaxweynenimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed haddii barbardhac dhacana sidoo kale waa loo gudbayaa haddiise ay dhacdo wareegga koowaad markuu dhammaado haddii wareegga koowaad ka bacdi afarta qofood ee u gudubta wareegga labaad haddii laba ka mid ah ay tanaasulaan oo laba qof keliya isku soo harta wareegga labaad waxaa toos loo aadayaa wareegga saddexaad oo ma jiraayo markaa wareeg labaad waa laga boodaya intaa waa iga magaciisa dhammaan waxaan rabaa musharixiinta inay shacbiga hortiisa iyo golahan oo wakiilka ah shacbiga soomaaliyeed ee allahu subxaana wa tacaala hortooda ay ballanqaadaan wixii natiijo ah ka soo baxa halkan inay u hoggaansamaan oo iskaashi iyo wada shaqayn iyo niyad wanaag natiijada lagu oggolaado annaka dhammaan guddoonkayga waxaan u duubannahay in ay si shafaafi ah oo garsoor ah ay ku dhacdo arrintaasi intii dadaal ana waa soo samaynay haddii midda kale aan rabo inaan ka dardaarmo walaalayaal caalamkao dhan iyo shacbigeennaba annakuna soo fiirinayaa maanta markii musharax uu guulaysto badanaaba waxaa shacab iyo buuq iyo wareer iyo excitement waxaasaa la gelaya laakiin waxaan u baahannahay in la yara deganaado waayo hawsha ma dhammaanin in waa guulaysto keliya waxaa loo baahan yahay musharaxa looga guulaysto wareegga saddexaad in la siiyo fursad uu ku hadlo madaxweynaha la doortay markaasi isagana la siiyo fursad uu ku hadlo isla mar ahaantaa fursad la helo oo madaxweynaha isla markiiba aan ku dhaarino isla goobta tan haddii aa layidhahdo marka buuq ma u baahani markaasi waxaan u baahannahay inaan iskontaroolno deganaansho aan samayno oo aan dayno maragtaa buuq iyo dhaqdhaqaaqyo badan
haddaba doorashadan oo haatan loo gudbayo wareeggeedii labaad ayaa kii koowaad waxaa ku baratamay koob iyo labaatan musharax oo uu ku jiro madaxweynaha difaacanaya xilka xasan sheekh maxamuud madaxweynihii isaga ka horreeyey shariif sheekh axmed iyo labadoodii ra'iisul wasaare maxamed cabdilaahi farmaajo iyo cumar cabdirashiid cali badankood musharaxiintu waxa ay sitaan baasaboorro shisheeye waxayna intooda badan ku nool yihiin waqooyiga ameerika iyo yurub saddex ka mida afar iyo labaatanka musharax oo isku diiwaangelisay doorashada ayaa isaga haray laba ka mida oo kale ah madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole iyo zakariye xaaji maxamuud ayaa si rasmi ah baarlamanka uga horsheegay iscasilaadooda ka hor intii aanay doorashadu bilaaban maanta aanu ku hormarno cabdiraxmaan
waa tahay waad mahadsantahay jacfaro weli waxa aynu ku guda jirnaa wararka la xiriiraha arrimaha doorashada guud ahaana idaacaddeenna galabnimo doorashada sida ay u socoto iyo wareegyadeeda qeybaha ugu dambeeya waad dhegaysan doontaan guud ahaanba wararkii ugu dambeeyey falanqeyno waraysiyo iyo si toosa ayaynu idiin geen doonaa goobta doorashadu ay ka socoto waxaa haatan soo gabagaboobay tirinta codadka wareegii koowaad ee doorashada sida uu sharcigu qabana afarta musharaxee ugu cododka badan ayaa usoo gudba wareegga labaad oo haatanba ay socoto sidoo kale codbixintooda sida muuqata waxaa usoo gudbay wareegga labaad inkastoo aan weli si rasmiya loo xaqiijin natiijadaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore shariif sheekh axmed iyo sidoo kale labadii ra-iisul wasaare hore maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale cumar cabdirashiid haatanna bal haddii aan si toosa u aadna khadka telefoonka ee dhinaca magaalada muqdisho wariyaha v o eda seynab abuukar maxamed ayaa waxa ay ku sugan tahay goobta ay ka socoto codbixinta doorashada seynab may maqlaysaa waa tahay seynab abuukar dib ayaan ugu soo noqon doonaa jacfarow guud ahaanba maanta soomaalidii waxa ay shaashadaha caalamka kala socdaan kuwa jooga banaanka doorashada kuwa gudaha joogana koleyba dabcan waxaay la socdaan telefishinada gudaha iyo sidoo kale qaar ka mid oo magaalada muqdisho dadka joogo ayaa maaragtay doorashadan ay saameyneysaa waayo wadooyinka ayaa xirxiran ammaanka awgeed si maaragtay loo xasiliyo goobta doorashadu ay ka dhaceyso doorashadu waxa ay ka dhaceysaa magaalada muqdisho eeraboodka xarunta eeraboodka aan irahde meel ku taala oo afisyoone meeshii la dhihi jira ayay ka socotaa
wax yar haddii aan kaa dhex galo meelaha ay sida tooska ah ugala socon karaan ee dadweynaha soomaaliyeed ee daawashada doorashada dhacaysa Waad- waxaa ka mid ah facebookeena eh, iyo weliba barta aanu ku leenahay internetka waa tahay bal aan haatan ku horumarno n xubnaha ka tegay iyagu inay ka tanaasulaan waxaan ku horumareynaa cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole
inaan ka haray tartanka madaxtinimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta halan ka dhacaya shalay baan shir jaraa'id ku sheegay waana sababeeyey Eh, maanta waxaa layga rabaa keliya inaan hortiinna ka caddayo ninkoo dhan xildhibaanadii iyo guddoonkii iyo guddiga doorashada si rasmiya baan uga haray inaan tartamo maanta dib ugu dhammaan aan u tartamo madaxda madaxnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta maalin taariikhiya weeye ama waxay noqon doontaa maalin khayr ama waxay noqon doontaa maalin shar markaan arkay tirada murashaxiinta oo aad u badan waxa la doonahayaana hal kursi yahay markaan qiyaasay jawiga guud ee doorashada markaan anigu isqiyaasay intaan cod haysto waxaan caddaynayaa inaan ka tanasulay murashaxnimadaydii laakiin fursaddan aan rabo inaan uga faa'iidaysto hadalla aan badnayn oo mahadhaah oo taariikhiya litaariikh horta indhihiinnaan u jeedaayo qof khayr qabaad dooran doontaan waxaa qalinkaas iyo farahaaga ku jira masiirkaagii adiga kii qoyskaaga iyo kii qarankaaga waxaan idiin sheegayaa waxyaalaha igu kallifay inaan tanasulo keliya maaha intaan sheegay faragelin qaawan oo shisheeye oo soo dhex gashay oo dad halkaan fadhiyaa ka mid yihiin dad halkaan fadhiyaa ka mid yihiin beeniya taas beeniya inaad karaamo leedihiin madax bannaan tihiin qaran tihiin maanta rumeeya waa mahadsantihiin
kuwaasi waxay ahaayeen labadii musharax ee ka tanaasulay in ay iyagu kusii jiraan tartanka waxayna kala ahaayeen cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole iyo sidoo kale zakariya xaaji maxamuud oo markii ay ka tanaasuleen kadib mudanayaasha baarlamaanka u jeediya sababaha ku kalifay inay ka tanaasulaan in ay kasii mid ahaadaan musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ee wakhtigan halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da intiina haatan ugu soo biirtay waxa aynu ku guda jirnaa wararka la xiriira arrimaha doorashada soomaaliya oo haatan si toosa uga soconaysa xarunta afisione ee eeraboodka magaalada muqdisho halkaasi oo ay ka socoto wareegii labaad ee codbixinta doorashada madaxweynaha soomaaliya haatanna bal haddii aynu aadno isla goobta doorashadu ay ka socoto waxaa ku sugan wariyaal dhowra oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o e da seenab abuukar maxamed ayaa ka mid a bal seenab haatan xarunta ayaad ku sugan tahay doorashadu ay ka dhacayso bal nooga waran wararkii ugu dambeeyey waxaa haatan socda seynab
aad u baad u mahadsan tahay zahra ee goordhow waxaa soo gabagaboobay ee tirinta codadka wareega koowaad ee doorashada hadda ka socota xarunta ee, ciidamada cirka ee markaasi ku taala afisione ee garoonka magaalada muqdisho ee, weli natiijada kumayn dhawaaqin ee guddiga doorashada ee, hase ahaatee waxaa lagu mashquulsan yahay ee, isku geynta ah, tirada goobta iyo inta ay leeyihiin Een, goobta waa meel aad u saxmad badan iminka oo xildhibaanada baarlamaanka ee banaanka ayay usoo baxeen oo dhammaan waxaa la sugayaa ee, natiijada iyadoo markaa kadib guddiga markay ku dhawaaqaan ee, loo gudbi doono ee, wareega labaad ee, islamarkaana la sheegi doono ee, afarta musharax ee ugu codadka badan ee wareega usoo gudubtay haddii musharaxiinta usoo gudba ee wareega labaad ay dhacdo in laba ka mid ay markaas eh, xilka ka tanaasulaan ee waxaa suurtagal ah in laga maarmo wareega labaad oo sidaa loogu gudbo ee, ee, wareega saddexaad waa gartay musharaxiintii marka een, afarta ahaa ee iyagu wareega labaad la filaya inay u gudbaan dabcan eh, sida muuqata afarta musharaxee ugu xubnaha badan amaba ugu codadka badan dadkii haatan codeeya xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya dabcan waxaa een, la filaya inay yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida la saadaalinayo madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale labadii ra-iisul wasaare ee soomaaliya waa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cumar cabdirashiid cali sharmaarke bal ayagii ka waran een, maxaa socda jawga waa sida ilaa iyo haatan goobta inkastood sheegtay in la hakiyey xoogaa oo codadkii tirintooda ay socoto
Een, inta badan ee, musharaxiinta ee, dibadda banaanka ayay usoo baxeen qaarkood gudaha ayay ku jiraan. Haddii la filayo qaar badan way gacan qaadayaan ee, xildhibaanada baarlamaanka labada aqal inkastoo aan natiijada lagu dhawaaqin haddana ilaa maalinta boose ka jirta qaarkood waxay ku dhex jiraan xildhibaanada oo waxay ka dhex wadaan ololo sidii haddii loo gurdo wareega labaad codad ay u heli lahaayeen marka jawiga waxa uu yahay mashquul ololaha aad buu u xoogan yahay iyadoo la filaya in wareega labaad loo gudbo marka natiijada ay ku dhawaaqaan guddiga doorashada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa goobtan ku sugan dareenkooda iyo siday doorashada ku socoto dambe weydiinaya waxaan ku horeynayaa xildhibaan axmed siti dareenkaaga hanaankay wax ku socdaan sidaad u aragta
runtii maanta waa maalin weyn shacabka soomaaliyeedna waxay sugayeen in muddo ah maantao kale inay xaadiraan doorashadii saakay hoolka maanta goorkii bilaabatay koodii iyo markii qiyaastii runtii wareegii koowaad baa soo dhamaaday runtii ku socotaa doorashadu sida ay xildhibaanada iyo guuxii ayaamihii u dambeysay iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed waxay ka turjumaysaa duruufta shacabka soomaaliyeed maaragta ku sugan yahay oo ah abaaro dhibaato dowladnimo runtii waxa weye aada iyo aada iyo aad ayaan isku duganahay sida usoo qabanqaabiyeen guddiga doorashooyinka ee baarlamaanku hanaankan meesha lagu qabtay iyo maaragtay
waa tahay seenab waad mahadsan tahay doorashadan aad ayay ugu dawan tahay kuwii ka horeeyey ilada xildhibaanada codadka diidanaya oo doorashada ku horgelaya Waaya.
waa saddex boqol iyo sideed iyo labaatan mudane tanki rasiilka waa kood iyo labaatan ee musharax Ee, marka ee, Waad.
saddex musharax ayaa tanaasulay sida ay sheegeen Ee, Mhm.
sidaana hadda waxay ku yihiin koob iyo labaatan Ee, welina waxaa la sugayaa natiijada iyo waxyaabaha kasoo bixi doona guud ahaan ee, guddiga doorashada waa tahay seenab abuukar maxamed wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho ayay taasi ahayd seenab aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa guud ahaana idaacaddeenna galabnimo iyo idaacadaheenna soo socdaba waxaad ku maqlaysaan doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ee maanta oo xiiso gaara leh waxaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda jacfar maxaa inoo xiga waa tahay zahray ee doorashada ayaa ee, dhacaysa xilli guud ahaan eh, ammaanka muqdisho aad loo adkeeyey wadooyinku iyo goobaha ganacsiga iyo iskuuladuna ay xiran yihiin Eh, waxaan goor dhoweed qadka telefoonka kula xiriiray eh, wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo aan weydiiyey eh, sida xaalka magaalada muqdisho marka eh, laga soo tago xarunta ay doorashadu ka dhacayso uu haatan yahay waad mahadsan tahay jacfar kuukaay sida aad ka warqabtaba xarunta afishole waxaa ka socda doorashadii madaxweynaha waxaana maalintii labaad xiran guud ahaan wadooyinka magaalada muqdisho waxaana wadooyinka lasoo tubay qaybaha kala duwan ee ciidamada oo isugu jira boolis nabad sugid military iyo weliba ciidamada amisom wadooyinka qaar gaar ahaan kuwa u dhow halka ay doorashadu ka dhacayso waxaa lagu gooyey dhagxaanta loo yaqaano askariga jiifa sidoo kale waxaan shaqaynaynin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo waxaa hakad la geliyey duulimaadyadii garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ilaa inta ay ka dhammaanayso doorashada madaxweynaha soomaaliya sidoo kale waxaa xiran xaaladda ammaanka darteed iskuuladii iyo jaamacadihii magaalada muqdisho oo ardaydii waaba la fasaxay doorashada darteed sidoo kale waxaan jacfar u shaqaynaynin shirkadihii ganacsiga gaar ahaan kuwii xawaaladaha oo iyana shaqaalahoodii fasaxay shalay iyo maantaba waxaa sidoo kale xiran suuqyada magaalada muqdisho marka laga reebo dukaamo fara ku tirisa oo ay dadka qaarkood ka adeeganayaan dhinaca kale waxaa xusid mudan in habeenkii xalay ahaa xaafado ka tirsan magaalada muqdisho lagu tuuray hoobiyaal hase ahaatee ilaa iminka lama sheegin cid wax ku noqotay hoobiyaashaasi waayahay eh, xasan kaafiya waxaad ii sheegtay in eh, eh, wadooyinka magaaladu ay xiran yihiin eh, eh, inta badan marka eh, eh, wadooyinka magaalada muqdisho ee xaalad amni aawadeed loo xirayo maka almukarama wadada la yidhaahdo iyo waxa koonfur ka jira ilaa iyo laga gaaro eh, xerada afisyoone oo hadda lagu qabanayo doorashadan ayaa la xiri jiray wadooyinka xiran ma guud ahaan wadooyinka magaalada muqdishoba mise waxaa jira wadooyin furan oo dadku ay isticmaali karaan haba noqdeen kuwa ka fog aagga ay doorashadu ka dhacayso
waa runta waa mahadsan tahay jacfar waxaa jira wadooyin si teelteela loo isticmaalayo oo gaadiid aan sidaa u badnayn ay socdaan laakiin wadooyinka xoogga la saaray waa wadada maka almukarama oo wadada kale iyana hormartaa hotel naasahab lood weyn wan ee tagta iyadana afishooli wadada madiina geed ka soo baxday ilaa madiina soo aaday ilaa dharkeelley wadooyinka noocaasa ee gahoolka doorashada jidkooda uu soo gelayo kuwaasaa aada xoogga loo saaray dhinaca kale xaafadaha dhexdooda waxaa ku daadsan ciidamo aada u fara badan oo iyana ilaalinaya dhaqdhaqaaqa dadka si aan goobta doorashada waxba loogu tuurin Mhm. dadka lugeynaya ee ma loo ogol yahay waddooyinka xiran aada iyo aad dadka lugeynaya wadooyinka qof lugeynaya waddo ka xiran male inta badan gaadiidka marka laga reebo dadka lugeynaya waxaa ka xiran oo qura wadooyinka gelaya goobta doorashada haddiisan ahayn qof kaarkii doorashada iyo wata waa la weydiinaya laakiin wadooyinka kale xiran ee gaadiidka laga mamnuucay dadka lugeynaya caadi ayay u- ugu socdaan oo lugtooda u maalayaan ugu dambayntii ee dadka ee magaalada muqdisho ku sugan ee saakay aad soo marmartay ee aad la soo kulantay ee sidee u arkaan guud ahaan ee doorashadan ee madaxweynaha ee ka dhacaysa magaalada muqdisho yihiin muddo badan ayay waxay kuu sheegayaan inay ka dhursugayeen oo sidaad ka warqabtay jacfarow doorashadu waa soo jiitantay dhowr jeer ayaa dib loo dhigay oo dadku dhowr jeer ayaa wadooyinka laga soo xiray waad la socotaa waxaa lasoo qabtay doorashadii aqalka sare iyo kii aqalka hoose maadaama muddo dheer ay soo jiitamaysay oo maanta la joogo xilligii madaxweynaha la dooran lahaa Mhm.
dadku aad bay u hadalhayaan uguna faraxsan yihiin Way.
waxaana ay leeyihiin waa guul la gaaray mar haddii madaxweyne soomaaliyeed la dooranayo saacadaha soo socda dadkuna aad iyo aad ayay arrintaasi ugu faraxsan yihiin haddana waxay ku mashquulsan yihiinba qof banaanka maraya iyadoo wadooyinku xiran yihiin oo ciidamo ay wadooyinka tuwan yihiin haddana dadka waxay ku wada jiraan guryaha iyo goobo ay ku kulmeen qof waliba shaashaduu ku mashquulsan yahay waxaana uu ka dhursugayaa madaxweynaha soo baxaya kow iyo labaatanka musharax ee u tartamaysa doorashada Waaya, ninka ka ee, soo bixi doona waayahay marka ee maadaama doorashadu ee ilaa caawa haddii ay dib u dhacdaba ay gaari doonto ee ma la sheegay xilliga waddooyinka dib loo furi doono oo isu socodkii gaadiidka iyo dadkaba ay bilaabanayaan waxaa la filayaa in maalinta biritaba ay furmaan wadooyinka sida horeyba uu u sheegay guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo isagu codsaday laba maalmood oo talaado iyo arbaco ah inay dadku raalli ka ahaadaan una adkaysaan maadaama doorashana ay socoto amnina la sugaayo wuxuuna ballan qaaday guddoomiyaha maamulka ba- gobolka banaadir sida uu idaacadaha iyo qaybaha kala duwan ee warbaahintao dhanba uu ka sheegay labadaas maalmood kadib in wadooyinku ay furmi doonaan kaasi waxa uu ahaa cabd- xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho oo iiga waramayey xaaladda magaaladu ay ku sugan tahay maanta oo ay socoto doorashada madaxtinimada dalka zahar haye maxaa inoogu xigay waa sidaasi jacfarow goordhow muqdisho waan ku noqon doonaa wararka kusoo kordha doorashadana dadka waan u gudbin doonaa balse doorashada ka socota magaalada muqdisho ayaa waxaa si toosa telefishinada maxalliga ah ee soomaaliya kala socda malaayiin qof oo soomaali ah oo ku nool gudaha iyo dibadda wariyaheenna wariyaasheenna oo meelo kala duwan jooga ayaa mikrofoonada waxa ay la dhex qaadeen qaar ka mida soomaalida inta ay socotay idaacadeennan ayaadna dhegeys aad dhegaysanaysaan haatanba balse haatan aan ku horumarno aragtida qaar ka mida dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ay wariyaheena senab abuukar maxamed weydiisay aragtidooda doorashada Eh, bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulla abubakar cabdulaahi waxaan ku noolaa magaalada muqdisho Eh, rajada aan ka qabo doorashada eh, u geli doonto soomaaliya waxa ay tahay inuu kasoo baxo eh, qof masu- cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo isbedel dhab ah iyo nabad ka shaqeeya inay noqoto afartan sano soo socotana ina waxaan rajeynaya inay noo noqoto afar sano oo nooga wanaagsan afartii sano ee hadda aan soo dhaafnay waa mahadsantahay magacayga waa hodan cali maxamed kana mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho waxaan jeclahay inuu ka qabto madaxweynaha cusub ee lasoo dooran doono dalkeena amni tirada ballaaran ee ka jirta magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliyaba abaaraha ballaaran ee dalkeena sanadkan si aada u saameeyey manhajka waxbarashada oo isbedel ballaaran oo ku sameeyo iyo weliba isbedelka dhaqaalaha dalka ka jiro oo inuu kobciyo oo lacagteena shilinka soomaaliga kunaaw yar kunaaw weyn inuu wax badan ka qabtaan rajeynaya aniga magacayga horta waa maxamed dalaal maxamuud waxaan leeyahay madaxweyne daacada oo dalkan dhaqaale darada ka jirto wadanka soomaaliya wax ka qabto iyo amniga waxyaabo badan oo duleelo badan oo muuqdo loo baahan yahay in wax laga qabto madaxweyne ka qabanaya ilaahay anoo keenaan leeyahay midda labaadna waxaan kusii dari lahaa aniga in badan waxaan arkay dhalinyaro badan hadda afartii sano lasoo dhaafay oo iska tahriibtay oo oo la la-yahay marka ilaa haddana meelay ku sugan yihiin laaya qaarkood way yurub gashay inta kalena waa ay badday ku dhinteen marka ilaahay madaxweyne daacada oo dalkan samata bixiyo ilaahay hanoo keenaan leeyahay dhammaan asxaabta v o na waa mahadsantiin magacii saddexan waa fartuun cabdi nuur kuna sugan magaalada muqdisho run ahaantii rajo aad u weynaan ka qabaa aanan filanayaana madaxweynaha soo baxaa in uu dalka wax ka bedeli doono waayo waxyaalo badan ayaa u baahan bedel dhalinyarada in waxay u baahan tahay shaqo abuur loo sameeyo wadanka waxbarasho sidoo kale loo sameeyo maalin kasta wadooyinku way iska xiran yihiin sax waay taas waanu ku kalsoona waana soo dhaweyneynaa intii madaxweyne oo daacad ah oo dalkii dadka wuxuu qaban karaa la dooranayo run ahaantii isbedel weyn ayaan sugaynaa waxaa jiraan dhalinyaro aada u fara badan oo wadamada caalanka xabsiyada ku jiraan mideeda kaleeto waxbarashada way sii liidanaysaa waan u baahanaa taas in wax laga bedelo tan kaleo kusii xigta ammaanka run ahaantii saa-id uu dhulka u yaalaa ammaanka muqdisho ma fiicno waxaan rajeynaynaa madaxweynaha soo baxa inuu ammaanka muqdisho wax ka bedelo iyo tan gobolada mideeda kaleeto gobolada laftirkeeda ayada laftirkeeda oo walba muqdisho ka roonaan jirtay run ahaantii hadda way sii liidanaysaa ayada laftirkeeda inuu wax ka bedelo waan rajeynaynaa rajo aada weynaana qabnaa gobolada ammaanka muqdisho magaceygu waa faad cabdigaas ku sugan magaalada muqdisho doorashada lagu wado in ay ka dhacdo soomaaliya waxaan rajeynayaa in uu kasoo baxo madaxweyne ay bulshada soomaaliyeed ee ku diirsato madaxweynahaasna oo noqdo mid si dhab ah xaaladda wadanka oo ku jiro marxaladda mid ka bedela oo marxalad fiican oo wanaagsan oo dalka u horseedo sidaa la socoto xaaladda magaalada muqdisho had ah ku sugannahay waa la socotaa isbedelo kala gedisan ayaa ka jira dhanka amniga ha ugu sii horeyso ammaanka magaalada muqdisho saa la socono dhibaato aad u fara badan ayaa ka jirto haddaan nahay bulshada ku dhaqan magaalada muqdishona waxaan dooneynaa madaxweyne si dhab ah oo la falgalo ammaanka ammaan xumada ka jirta magaalada muqdisho madaxweynahaasna waxaan rajeynayaa in uu isbedel ku sameeyo xaaladda guud ee wadanka uu ku jiro iyo abaaraha runtii baahsan oo dad kala disan ay soomaaliyeed ay ku dhibaatoonayaan madaxweynahaasna waxaa u rajeynayaa in uu noqdo mid si dhab ah wadanka wax uga qabto allana la garagalo xaaladda oo wadanka markaas uga qaban doono codadka qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed oo aragtidooda kala duwan ka dhiibanayay doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ee socoto iyo madaxweynaha la dooranayo maanta qofka ay jeclaan lahaayeen iyo sida ay jeclaan lahaayeen inuu qofkaasi uu noqdo halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda waa tahay eesharay dhegaystayaal waxaa inaga xusuusina in doorashada madaxweyne ee ka socota muqdisho aawadeed in idaacaddeenna caawa ee toddobada fiidnimo iyo midii ku-celiska ahayd ee sideedda fiidnimoba aan si toosa idinkugu soo tabin doonno wararka iyo warbixinnada doorashada la xidhiira
waa tahay halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda barnaamijkeenna galabnimo oo guud ahaanba ku salaysan doorashada madaxtinimo ee soomaaliya oo ka soconaysa xerada efesyoone ee meel ku dhowaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho haddaba doorashadan maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore maxaase laga filan karaa madaxweynaha la dooran doono iyo xukuumadda uu soo dhisi doono waxaa si toosa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iyaguna haatan ugu jira oo su-aalahaas iyo kuwo kaleba si toosa inoogu falanqeynaya mursal saney agaasimaha agaasimo ku-xigeenka macadka heritage iyo profesor liibaan xuseen oo ah sharci yaqaan iyo bare kuliyadda qaanuunka ee jaamacadda magaalada muqdisho soo dhowaada bal ugu horeyntii haddii aan siiyo mursal sanay mursalow aragtidaada iyo doorashada
aad baad umadsanta walaalo waxaan marka hore salaamayaa shacabka soomaliya dalka soo joogaan bahda v o eda iyo saaxiibkay profesor liibaan doorashadan waa doorasho oo aan dhihi karno doorasho uu taariikhi ah si haddii loo fiiriyo sina aan wax badan ka duwanayn doorashooyinkii hore wax aad way uga duwan tahay waxayna isaga mid yihiin inta badan doorashooyinka hore u dhici jiray waxayna kula duwan yihiin wax yar waxaa dhacay waxa wax dooranaya waa tiro yar oo soomaali ah oo saddex boqol labaatan iyo saala meesha la sugayay in labaatan milyan ku dhawaad soomaaliya wax doorato marka waxa waaye musuq maasuqii iyo iyo iyo xadgudubkii lagu sugayay doorashadana kuwii hore ayadaaba ka sidata oo oo maaragtay waxay noqotay doorasho taariikhda gali doonta wixii dhacay waddanka ka dhacay marka bilowga ilaa iyo dhammaadka waxa kale oo ay ay isaga mid ka yihiin waxaa waaye doorashada hadda tii hore waddanka ku dhacday ka dhacday tanna waddanka ka dhacday walow gobolada qaarkood lagu soo doortay laakiin madaxweynaha xamar lagu dooranaya isku mid waaye intaas waxay isaga mid ay yihiin doorashooyinka hore waxaa kaloo la dhihi karaa oo xaqiiqda dhabta ah waxaa waaye waxyaaba kala duwanaanshaha waxaa kow ka ah hadda oo in doorashada aqalka sare iyo aqalkii hooseba madaxa guddoonkoodii ay yihiin dad ka shaqeynaya sida doorashada madaxweynaha ay u noqon lahayd mid horumarsan guddiga la la diyaariyey ee doorashada diyaarsanaan si hagaagsan ay usoo diyaariyeen habsumo socodka doorashada marka la fiiriyo guddiga anshaxa marka la fiiriyo hore u hiri jirin wax kaloo cajiibka waxaa maanta inay ku fikireen inay keenaan nin culamo ah oo dadka moralkooda la hadlo oo dhaha mas-uuliyad baa idin saaran oo ummadii ummadan soomaalida ilaahay mas-uuliyadin kuda inka isbedel weyn oo taariikhi ah wataa dadkii loo sheego la xasuusiyo ilaahay mas-uuliyadooda la xasuusiyo sanay waan kugu soo noqon doonaa balansiyo professor liban waxaan ku weydiinayaa su-aaltaasi la mid a doorashadan maxay kuwii hore uga duwan tahay aragtidaada adna
run ahaantii waxaan isleeyahay doorashada tani wakti waxay soo aagtay aada xasaas u ah iyadoo oo waktiga kan ay tahay inay muqdisho ka dhacayso waa waa sii hore way kala mid ahayd sida uu sheegay staafka saaxiibkaya laakiin waxay uga duwaneyd waa waa dawlad kumeel gaarka ka baxday oo dawlad caadi ah ayay ahayd afartii sano ee hadda lasoo jiray wax badanna ay dadku himilo badan ay lahaayeen ay ka midho dhowrayeen marka wax badan oo la rabay in la qabto oo laga baaqsadayna way jireen dadku marka guux badan ayaa aada la iskula marayay ta kalena waxaa ka mid ahaa markii la diyaarinayay doorashadan oo gobolada kala duwan imaamul goboleedyada lagu soo qaftay buuq badan ayaa ka dhacay iyo musuq badan iyo waxyaalo fara badan ayaa laga sheegay dadku marka rajo xumo ayaa ku jirtay marka waxaan isleeyahay hadda oo sidaas transparency-ga ay ku dhacdo oo guddi guddiyo badan ay ka shaqeeyaan anshaxa lagu soo daro la ilaaliyo oon hore u dhicin oo la leeyahay teleefanada iyo banaanka ha lagu soo mataqaanaa celiyo waxay ka qayb qaadatay transparency-gay aada uga qayb qaadatay oo loo wada joogo waxay kaloo uga duwan tahay waa marka ugu horeysay ee laba aqal ay ka ka qayb galaan codaynta leanna doorashadii ugu dambeysay hal aqal inbuu ahaa dastuurkuna wuxuu sheegayaa labada aqal iyadoo ay jirto duruufo jira awgeed baa la yidhi lama qaban kara hala iska dhaafo laakiin midaan labada aqalba way kasoo wada qayb galeen sidaas quruxda badan bayna ay u dhacday qaybta koowaad iyo wareegka koowaad
waa tahay wa waa gartay laakiin dad badan aad bay ugu hanwan yihiin doorashadan marka la eego soomaalida gudaha iyo kuwa bannaankaba guud ahaan soomaaliya dadku waxa ay muujinayaan rajo ka fiican sidii hore dadku waxay leeyihiin doorashadan hadday hagaagto waa bilow fiican hadday hagaagi weysana waa barbilow qaab daran oo dhib badan oo wadankii mushkilad kale inuu galo ayaa laga baqayaa bal mursal sanay haddaan dib ugu noqdo mursalow maxaa hor yaalla haddiiba madaxweynaha maanta la doorto oo ku guuleysto kursigan waxyaabaha ay tahay ahmiyadda inuu siiyo maxay tahay isdhihileed
horta waxaan qodob qodobkaan raacinayaa tii hore waxay uga duwan tahay doorashadan doorashooyin kale waxaa horta faragelinta oo qaawan oo dowladaha dibadda qaasatan dariska ayagoo lagu qabanaya wadamo dibadda ah faragelinta noocan horta maysan jirin faragelin qaawan oo loo soo dhaxaysay oo dalal qaar ay soo direen dad khubara ah inay faragelin toos ku suga taas horta qodobka horan ka tagay aan ku darayaa waan la wadaagaa saaxiibkii liban madaxweynaha la doorto waxaa waxaa hor yaalla horta caqabada aada u badan ma fududa toban sano ugu dheeraan oo lagu jiray dagaal muqdisho iyo nawaaxiyada ka socday hadda waxaa jira waxaa jira drought la-aan haysta oo isu bedeli kara waddanka inuu ka dhacdo baahi famine inay ka dhacdo waddanka labaatan iyo shan sano ka badan dowlad dhexe oo awood le maysan jirin instituushina ma dhisna marka la fiiriyo khilaafka gobolada waddanka marka loo qeybay saddex qayb qayb waa maqan tahay somaliland marka la fiiriyo khilaafyada maamul goboleedyada ka jira sida usoo dhismeen dowladihii caalamka international community oo aada uga daalay soomaaliya soomaaliya oo aan lahayn aragti dadka soomaalida aan lahayn aragti siyaasadeed waxaa maqan midayn soomaaliyeed dibulsin ma jirto marka la isku dara intaas oo dhan iyo hadda caalamka isbedel ka socda marka la fiiriyo Waa Eh, hadda sida ay maraykanka isbedel ka dhacay yurub isbedel kasoo marka la fiiriyo horta soomaaliya waxaa loo hayaa niyad yar waaye marka yaa soo celin kara eh, soomaaliya niyaddaas yar haddii la doorto madaxweyne korrupted ah oo laaluus qaata ah sidaan usoo aragnay hadda u joogna afar sano soo dhaafay oo dalkiiyo dadka baabi'iyo oo Waa- dadka gaajaysiiyo oo waxaasoo dhan markay dhacdo wadankii iyo kuwii ka horreeyay marka la fiiriyo oo korrupted ah marka haddii la doorto waxay noqonaysaa soomaaliya rajada yaray jirta inay soo noolaato waa adkaanaysa haddii la doorto madaxweyne markaa een, eh, ma- ma aha horta wax qof individual ah waxaa la rabaa qof keligiisa la dooranaya ma aha shaksiga waa waa symbol laakiin waa symbol Waa- waxaa la waa madaxweyne gartay.
cadaalad ku shaqeeya haddii la doorto oo dadka ay aaminsan yihiin oo shacabka u istaaga oo iska ilaaliya musuq maasuqa qabiilka ku dhisan musuq maasuqa dhaqaale iska ilaaliya rajadaas yar oo jirta oo soomaaliya maanta u iftiimaysa wuu soo celin karaa ayaan aaminsan taas keliya marka maahana madaxweyne u daaya shaqada eh, ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare shaqada u daaya xukuumaddii xukuumad taya leh ra-iisul wasaare aqoon leh oo aan madaxweynaha iska qabsanin oo dastuurka yaqaano dastuurka in la ilaaliyo waxaasoo dhan madaxweyne qaban kara in la helo waa ela yarta rajada laakiin wuu kasoo dhexbixi karaa dadka hadda ugu cadcad doorashada waayo waad mahadsantaa mursal sane professor liibaan xuseen afarta qof ee usoo gudubtay doorashada wareega labaad sida muuqato waa laba ee ra-iisul wasaare dad soo noqday iyo laba madaxweyne ee rag soo noqday bal waxaad marka iiga warantaa wax laga filan karo dabcan waxqabadkoodu waa lasoo arkay waa la ogyahay marka maxaa laga filan karaa maxaa isbedel oo la imaan karaan
anigu waxaan isleeyahay waa waa saaxiibkay seni sida uu tilmaamay waxaa la yidhaha marxalad adag oo hadduu dalku maraya Een, waxay dowladdu qaadatay nidaam federaal ah oo waxaa la sameeyey dowlad goboleedyo si walbaba ha lagu sameeyo culaysyo badan ba halala- ha lagala kulme dowlad goboleedyadii yani nidaamkii qaanuuniga ahaa een, u so- u- yani dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii si yani si cad uma kala cadda murano fara badan ayaa jira dagaallo sokeeya ayaa maamul goboleedyada dhexdooda ka jira Een, een, dhaqaale xume dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay ayaa aad uga jira oo meel walba laga cabaaraya Een, w- w- amni darro ayaa yani ee ka jira gobolada badan iyo meelo badan ayaa ka jira oo amnigii waxaa la yidhaahdaa lama wada hanan anigu waxaan isleeyahay madaxweyne kasta uu yimaada marxaladda tani waxaa sugaya ee, faylal weyn iyo mataqaana arrimo waaweyn ayaa sugaya Een, dadkana waxay uga fadhiyaan caalamkana waa isbedel xoog badan baa ka dhacaya waad aragtay maraykankii trump baa yimi waxaa la yidhaha qolo walbaba inay dib isku habayso ayaa la rabaa marka haddii dowlad dib isu habayso oo shacabka soomaaliyeed hanata haddii la waayo taariikhda ayay soomaaliya ka haraysaa maanta noqonaysaa in lagu sheekeeyo oo la yidhaahdo dowlad soomaaliyeed ayaa jiri jirtay waxyaalaha la yidhaahdo laguna neexi maayo arrinta la sheegayo faragelinta iyo waxyaalahaas oo kale iyo wax ka daran ayaa la arkayaa haddii la waayo waddan institutionadiisa ay dhisan yihiin oo eh, hay-adihiisii mataqaana ay degan yihiin sharciyadii iyo kala dambeyntii uu jiro haddii la waayo marka ummadda soomaaliyeed waxaa hayi eh, aad u hayikicinaya waxa ay filayaan mar walba marar ka dambeysa inay yani een, soomaaliya godka dheer ay ku dhacday inay kasoo baxdo marka taas ayaa ka dhigaya een, marxaladan hadda ay dowladda kusoo beed xukuumadan iyo dowladan cusub kusoo Waayo.
beegmayso marxalad Waayo.
adag inay tahay aad baad u mahadsantihiin iigu jira qadka labadiinaba labada falanqeeye qadka noogu jira ee dhinaca magaalada muqdisho si toos ugu jiro professor liibaan xuseen iyo mursal saney waxaan filayaa inay khadka kusii nagaadi karaan idaacadda galabnimo ayaad dhegaysanaysaan jacfar kuka iyo sahre cabdi axmed ayaa idinla socodsiinaya guud ahaana doorashada ayaan ku eegaynaa jacfar maxaa inoo xiga waa tahay eh, zahraay eh, waxaan jecel lahay hadda inaan dib ugu laabanno eh, hoolka ay ka socoto doorashada madaxtinimada soomaaliya ee ku yaala xerada ciidamada cirka ee afisione waxaa qadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira isagoo ku sugan goobta ay doorashadu ka dhacayso waryahayaga cabduqaadir maxamed cabdulle Eh, cabduqaadir may maqashaa
aad baad ku maqlaa jacfar eh, waxaan ku suganahay efesoni waxaana dabcan soo gabagabooba wareegii koowaad ee doorashada waxaa hadda loo diyaar garoobayaa eh, wareega labaad xildhibaanaduna dabcan aad bay eh, eh, eh, doorashada dhacday iyo waxaa hool ka socda ay yihiin kuwa hadda oo hadal haya waxaana wareega labaad dabcan usoo gudbay saan hore u sheegnaba afar musharax oo kale ah eh, madaxweynaha dalada haya xasan sheekh maxamuud eh, ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore dowladda kumeel gaarka sheekh shariif iyo ra-iisul wasaarihiisii cumar cabdirashiid hadda ra-isul wasaaraha talada haya ah waxaa ila jooga qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xildhibaan daayir amin jesow iyo xildhibaan cabdulqaadir rijan cabdulqaadir carabow oo ka mid a xildhibaanada ku cusub baarlamaanka soomaaliya bal waxa meesha ka dhacay iyo aragtidooda haddana la wadaagna bal iyo waxa la fili karayo iyadoo doorashadan jacfar saad ogtahay aada isha loogu hayo xildhibaan daayir aad baad umahadsan tahay say wax kaga socdaan halkan dadka soomaalidu aad bay isha ugu hayeen doorashada iyo maaragtay waxyaabaha xasaasiga xilliga socda isbedel miyaa muuqda
bismillaahi raxmaan raxiim aad baad umahadsantiin wax walba boosbal waaye waxaan aaminsanahay in doorasho aad iyo aad u kulul ay ka socoto halkan waxaan rajaynayaa wareegii koowaad hadda si nabadgelya ah oo muxuu ahaay aan isleeyahay dimuqraadiyaddii ummadda soomaaliyeed ayaa soo meel dhigatay marka waxaan rajaynayaa in maanta dimuqraadiyaddaas aan lagu codaynayo oo dalkeena horumar ay horseed ugu noqoto insha allah
jacfar aad baad umahadsan tahay waxa hadda socda haddaan waxyaaba u sawirno dhegeystayaasha iyo dadka la socda waxaa hadda socda kulamo gooni gooni ah oo afarta musharax usoo baxday wareega labaad iyo dabcan musharaxiintii kun iyo labaatanka kale kuwooda codadka helay maaragtay ay hadda kulamo gooni gooni ah iyo waxxodasho weyn baa socota waxaana si toos uga bilowda meeshaan jooga hadda cambain ay sameynayaan oo qof uu isku dayayo in codka musharaxiintaasi heleen sidii uu musharax kale ku heli lahaa marka natiijadii waa lagu dhawaaqay waxaana afartaa musharax hadda la hadalhayaa maaragtay siday noqon doonto iyo cidda madaxweynaha dalka noqon doonto waxaana socota xodxodashadii
cabdiqaadir goormaa laga yaabaa in wareegga labaad uu dib u bilowdo ma la sheegay xilliga uu dib u bilaabanayo
waxaa la sugayaaba waa in hoolka lagu laabto keliya hadda wax kale oo dhiman oo lagu balansaya ma jirto waxaa hadda dib isugu laabanayo warqadaha codaynta oo lasoo daabacayo inta musharaxa soo baxda magacyadoodii lisugay mar damba dib loo soo daabaco diyaargarow yar oo farsamo oo dabcan guddiga qabanqaadada doorashadu ay hadda ku howla yihiin keliya la sugaya kadibna waxaa dib loogu laaban doonaa hoolka doorashadu ka dhacayso dhinaca kalena waxaa socda maaragtay ololaha yar intaan kuu sheego oo afarta musharax ayaa qof walba wuxuu isku dayaa inuu la hadlo musharaxiintii la tartamo kuwooda codadka helay iyo dadka dhex shaqaynaya waxaana xusid mudan jacfar in ololahu aada u xakamaysan yahay aada u yartahay sababtu halkan taleefanada xildhibaanada waa laga soo reebay oo wax taleefanaa ma wataan xariirka maaragtay hoolka in la isarkaa waa wax iska yar oo iska adag marka sida markii hore dhici jirtay oo xariirka taleefanada iyo text messageyada wixii meesha socon jirana halkan kama socdaan meeshuna waa meel las wada arkayo maaragtay oo oo xarun weyn oo halkan ku taalla ah marka waxaa socda cambain loo wada jeedo dabcan oo musharaxa qofka ula istaagay cidda ula hadlaya iyo waxa meesha ka socdo waa wax maaragtay la iswada ag taagan yahay marka ma laga yaabaa inta aad ka war hayso afartan musharax ee wareegga labaad usoo gudubtay in qaarkood ay tanaasulaan amaba ay ka haraan
maya ilaa iyo hadda musharaxa la hadalhayo inuu inuu tanasuli doono ma jirto marka laga yimaado xildhibaanada iyagu dabcan ololayaasha ah oo hadalla isku tuurtuuray maaragtay in in in laga yaabo in maaragtay musharax kamid a musharaxiinta uu iscasilo laakiin ma caddo waxaana u badan tahay in wareega labaad afarta musharax ay u gudbaan oo hadda musharax ka muuqata inuu tanasulahay ma jirta laakiin waxa hadda socda waa musharaxiinta codadka helay maaragtay laakiin aan wareegan usoo gudbin oo ay ka mid yihiin markaad fiiriso cabdulqaadir cusable cali ninka lagu magacaabo saciid dani ninka magacaabo cabdiwali raggaasa waxaa jirta khulafaysi iyo kulamo gooni gooni oo maarata qof walba isku dayo sidii suuragal ay ku noqon karto in codadkaas ay helaan laakiin afarta musharax ee soo gudubtay midkood hadda u diyaaray inuu inuu tanasulahay nooma muuqato markaynu fiirno waxaa meesha ka socda waayahay cabdulqaadir maxamed cabdulle weriyaha iyaga magaalada muqdisho dib baan kugu soo laaban doonaa wixii ku soo kordha oo warara arrimaha doorashada madaxtinimada soomaaliya aad baad u mahadsan tahay
waa tahay jacfarow adiga iyo cabdulqaadir maxamed cabdulleba aad baad u mahadsan tihiin haatanna martidii oo khadka telefoonka weli noogu sii jirtay haddii bal aan dib ugu noqonno waxaan ku horumarayaa mursal sane mursalw waxaa muuqato sida wariyaasheenaba ay noo warinayaan goobta shirka uu ka socdo in xodxodasho baarlamaanka ah ay ka jirto may maqlaysaa mursal waxaan filayaa mursal inaysan khadadka telefoonka ku jirin martidii dib ayaan ugu noqon doonaa marka noogu horeyso ee noo suurowdo ee aanu helno weli waxaad nagala socotaan v o a washington dhegeystayaal guud ahaan idaacadeena galabnimo galabta waxa aynu ku eegeynaa oo aynu kusoo qaadanaynaa doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ee ka socota xerada afisyoone ee magaalada muqdisho halkaasi oo mudanayaasha baarlamaanka ee labada aqal ee soomaaliya ee aqalka hoose iyo aqalka saraba oo ka kooban saddex boqol labaatan iyo sideed mudane ay ku dooranayaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee soomaaliya doorashada socota ayaa waxaa wareegii labaad ee haatan mareysa bal markana haddaan ku noqono qaar ka mida codadka qaar ka mida dhegeystayaasha v o e da oo la hadlay wariyaasheena
waa xuseen saxnuuni oo taagan mid ka mid ah makhaayadaha soomaalida ay ku leeyihiin degmada nasri city ee magaaladan qaahira waxaan la kulmay qeybo ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee degan magaaladan qaahira walaal marka hore magacaaga waxaa la yidhahaa mahdi cabdi calasaa la yidhahaa waa tahay mahdi sidee ayaad u aragtaa doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya ee lagu dooranayo madaxweynaha qaranka soomaaliya waxaan u arkaa mid aad iyo aad u wanaagsan aniguoo ka rajaynaya inuu ilaahay ku soo bixiyo maxamuud maxamed cabdulaahi farmaajo oo taageeraan u ahay oon arkay inuu ahay yahay nin dalka iyo dadka iyo ummadda taageero weyn ay u hayaan okay marka taa laga gudbo madaxweynaha ku soo baxa ama ha noqdo qofka aad taageersantaha ama qof kale maxaad ugu baaqi lahayd madaxweynaha ama aad u rajaynaysaa qofka ku soo baxaya doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya waxaan u rajaynayaa inuu naga wado magaalada qaahiro oon qaxooti ku nahay oon taagannahay inaan dalkaygii u noqonno madaxweyne wanaagsan allaha noo soo saaro mid caadila oo ku wanaagsan dalka iyo dadka iyo ummadda ummadda soomaaliya waa tahay waa maasanta walaal magacaaga marka hore cabdiqaadir maxamed mahadale shaakirow waa tahay shaakirow doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysa dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho sida ayaad u aragtaa wallaahi dhibaato badan baa la soo maray jab badan baa la soo maray soomaalida meel kastay daadsan tahay waxaan anaga doonaynaa nin soomaalinimada ay ku dheer tahay oo dalka iyo dadka isu soo celinayo midnimadii soomaali qarannimadii soo celinayo anugu reer ma raacayna cidna ma raacayno waxaan raacaynaa soomaalinimada ninkii ku adag ayaanu taag oon la jiraa inuu dalka xukunkiisa qabto oo si fiican noogu soo celiyo magacaydnii sare ugu dambayn waxaan ku weydiin lahaa madaxweynaha maanta la dooranayo oo baarlamaanka federaalk soomaaliya uu dooranayo maxaad u rajaynaysaa waxaan u rajaynayaa khayr iyo barwaaqo iyo bashbash iyo midnimo soomaalinimo ayaan u rajaynaya waa tahay waad mahadsan tahay sidoo kale waxaa ila jooga mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee degan magaaladan qaahira walaal adigana magacaaga walaal waxaa la yidhahdaa ismaaciil maxamed warsame waa tahay ismaaciil doorashada madaxtinimada ee maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sida ayaad u aragtaa wallahi waa haboontahay marka ugu horeysaan leeyahay maadaama waddankayna muqdisho hooyo oo doorasho ay ka dhacayso horta waa amni aad iyo aad u wanaagsan si wanaagsan ayaan u arkaa laakiin waxaan leeyahay soomaalida inay dhahaan hebela wanaagsan hebela wanaagsan hebela wanaagsan waa laga fiican yahay kii alla yaqaan oo rasuulkiis yaqaan oo waddanka iyo dalka maamuli karo oo gumaysiga ka saari karo ayaan aad iyo aad u soo dhaweyn aniga walaal magacayga waxaa layahay cabdiqaadir yaasin cali xiji waa tahay cabdiqaadir doorashada maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho ee lagu dooranayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya sida ayaad u aragtaa wallaahi waa wax wanaagsan waa markii labaad oo muqdisho lagu qabanaya doorasho dalka gudihiisa aniga aragtida waxay la tahay dadkii horey soomaaliya loo soo tijaabiyey oo ay soomaaliya usoo aragtay inay baarlamaanku ay
waa tahay waa maasanta walaal adiguna magacaaga magacaygu waa maxamed yuusuf sayid axmed ku nool magaalada qaahira ee dalka masar marka ugu horeysaniyo waa horta guul la gaaray oo aan leeyahay maanta soomaalidoo dhan waa farxad ay u tahay in dalkoodii iyo magaaladii madaxda maaragtay soomaaliya ay ka dhacayso doorasho xur ah waxaan leeyahay koley waa horumar aan gaarnay oo aan sameynay oo aan wakhtigii hore loomana baran sidaan inay soomaalida maaragtay wadankooda iyo xaaladda wax walba ka dhacaya inay aad ula socdaan laakiin maanta waxaad dareemaysaa in soomaalidao dhan isha iyo dhagaha ay ku hayaan maanta doorashada dhacayso iyo qofka kusoo bixi doono marka waxaan leeyahay horumar weeye waa tahay maxaad ugu baaqaysaa madaxweynaha la filayo maanta inuu kusoo baxo codbixinta ka dhacaysa magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya howshan waxay u baahan tahay qof aqoon dheeraada iyo karti iyo iyo u hayo marka waxaan leeyahay horta haddii weji cusub uu haddana soo laalaabto maantaoo dhan mid uu bax mid kala yimaado wixii waxay noqonayaan wax meeshooda iska yaalo bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahaa korneel bulaburti okay cornel buuruburd sidee ayaad u aragtaa doorashada ka dhacaysa caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho wallaahi waxaan u arkaa wax fiican oo dimuqraadi ah sida hadda ay arrintu ku socoto waana ilaahay mahadiyi in soomaaliya lagu doorto madaxweyne waa markii labaad waxaan u rajaynayaa kheyr iyo barwaaqo iyo guul insha allah ammaanka sida loo xirana waa ku raacsanahay waa waa si farxad leh insha allah waa tahay dhinaca kale madaxweynaha ku soo baxa doorashada maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho musharaxiinta oo dhan qofka doon ha ahaadee maxaad ugu baaqaysaa ama aad u rajaynaysaa madaxweynahaas waxaan u rajaynayaa horta guul iyo barwaaqo waxaan u rajaynayaa waddanka soomaaliya siduu maanta ku marxaladda uu maanta maraya inuu ka bedelo oo marxalad wanaagsan ku bedeli doono waa tahay waa mahadsan tahay walaal adigana magacaaga maxamed cabaas sheekh maxamuud waa tahay maxamed sidee ayaad u aragtaa doorashada ka dhacaysa magaalada muqdisho ee doorashada madaxtinimada doorashada maanta waa doorasho taariikh ah waxaana rajeynayaa in inuu soo baxo ummadda soomaaliyeed nin u aadan maslaxadoodana wado waa markii labaad dagaalada sokeeye kadib ay ka dhacdo doorasho wadanka gaaraan caasimada soomaaliya iyadoo soomaali dhexdeeda qabsanayso aadaan usoo dhaweynaa madaxweynaha soomaaliya isoo bixi doono maanta waxaan u rajeynayaa in uu noqdo mid dalka iyo dadka anfaco waxaan kaloo u rajeynayaa oo kaloo kula dardaarmaa in waxaa qabnaa dareen ah yacni siyaasiyiintana nagu raaceen in sovereigntiga wadanka oo halis badan ku jiro mid ka dagaalamo soo celiyo ummadana ku qanciyo in wax badan oo soomaalida ay maanta qabto in ay gacantooda ugu jiraan waxaa kaloo rajeynayaa inuu noqdo madaxweyne han qaran iyo himilo weyn leh dalkana samata bixiyo
waa hagaag codadkaasi waxa ay ahaayeen qaar ka tirsan soomaalida ku dhaqan magaalada qaahira ee dalka masar oo u waramayey wariyahayaga halkaasi xuseen cismaan saxnuuni zahraye maxaa soo kordhay waa tahay jacfarow weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddii waxaa war degdeg oo haatanna soo gaaray uu sheegayaa waxaa soo gabagabowgii tirinta codadka wareega koowaad kadib afartii qof ee usoo baxday wareega labaad ee musharaxiinta ah la sheegay natiijada codadka wareega koowaad inay sidan u kala heleen xasan sheekh maxamuud waxa uu helay siddeetan iyo siddeed cod maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu helay toddobaatan iyo labo cod sheekh shariif sheekh axmed waxa uu helay afartan iyo sagaal cod halka cumar cabdirashiidna uu helay soddon iyo toddoba cod halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington natiijooyinka la xiriira doorashada sidoo kale dadku waxa ay si toosa ugala socon karaan websitekeena v o a somaly com jacfar waa tahay zahray ee hadalhayntii ugu weyneyd maanta dhinaca facebooka e waxay ahayd doorashada ee madaxtinimada ee hadda ka soconaysa magaalada muqdisho bal ka waran marka aad facebooka furto waxyaabaha ugu horreya ad arkaysa maanta ma facebookba ma twitterba ma fiberba goobihii ururada bulsha i mean dadka ay ku kulmayeen oo social mediaha ee bulshada ay ku kulmaysoo dhan waxaa harqiya doorashadii waxaad isleeda dadkan doorashadii maa ka socota facebooka waxaan wax ka badan waxyaabaha facebooka dadka qaarkiis ay soo boostigaraynayeen waxaa ka mid ahayd bilihii ugu dambeeyey horta waxyaabaha aad dadku ay uga hadlayeen waxay ahayd doorashada ee madaxtinimada soomaaliya qof walba wuxuu soo bandhigaya musharaxa uu taageersan yahay isaga oo olole ama brobaganda u samaynayo laakiin hadda dadka qaar waxay leeyihiin culays bayba nagu haysay maanta ha soo gabagabowda sheekadaas aad iyo aad ha la seexdo waxaa cajiiba jacfarow dadka qaarkood marka aad fiiriso xilliga ay u tahay labadii aroornimo u tahay kuwa yurub jooga meelaha qaarkood xalaytoo kale marka aan fifiirinay afrika kuwa jooga oo sidaasoo kale soomaaliyaba kuwaas la xili yihiin saq dhexe laakiin habeennimo soo jeeday oo leh xildhibaanadii baarlamaanka ayaa loo kala tegay saas musharaxiibal ayaa xagga socdo marka iyadoo weliba magaalada muqdisho ilaa iyo shaloo dhan ay bandow ahayd ayaa haddana dadka waxaad isleeda dadkan yaa usoo warramay waa cajiib soo maaha aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad kaalin weyn buu ka qaatay doorashada madaxtinimada soomaaliya ee facebooka iyo guud ahaan baraha ee bulshadu ay ku xiriiraan waa sidaas iyo jacfarow guud ahaanna idaacaddii ayaan annagana intaasi kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna galabnimo guud ahaanba waxa aynu ku qaadanay doorashada soomaaliya kuwa soo socdana sidaasoo kale ayay noqon doontaa nala jooga oo v o e da la socda guud ahaana idaacaddeenna waa naga intaaya nabadgelyo